waxaa u suurta gashay shabakadda puntlandi com inay waraysi khaasa la yeelato fanaanka weyn mucaalimiistaha weyn muusikaystaha weyn alustaad axmed naaji sacad oo ka mid ah ergooyinka ka soo qaybgalay shirka wadatashiga ee dastuurka soomaaliya lagu soo bandhigayo ee garawe axmed naaji sacad ku soo dhowow shabakadda puntlandi iyo puntlandba
walaal aad baad u mahadsan tahay aad baan ugu soo dhowahay waan ku mahadinayaa shabakaddan waraysadai waraysi la yeelatay shabakaddan puntland iyo dadka hoggaamiyaba waxaan leeyahay walaalayaal waa idin salaamaya waxaa kalena guud ahaan salaamaya ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ee waraysigan maqlaaya
axmed naaji sacadow waad aragtay halkan waxaa ka socda shirkii wadatashiga soomaalida ee lagu qoray tasduurka qabyoqoraaleedka lagu soo bandhigayo madaxdii soomaaliya oo dhan baad joogta adigu waad ka soo qayb gashay koob iyo labaatan sana kadib ayaad soomaaliya ku soo laabatay maxaa ma dareen waxaad aragtay dalka kugu soo celiyey oo dowladnimo
runtii sidaad sheegtay waa kow iyo labaatan sano dal soomaaliyeed ma imaan nairobi baan ka imid xamar baan hal sac ku hakaday inkastoo aan jeclahay wax badan inaan joogo waxaan u soo cararaynay shirkan garowa ka furmaaye ee road maabka ah sidaad sheegta dastuurka ah sidaad ka warqabtid ama waxaan u sheegayaa dadkii maqlaaya sanad iyo bar ka hor heesta dastuurka ee hadda telefisyoonada aad ka maqashaan ama raadiyaha ninka sameeye aniga waaye dastuur dalka horumarkiisiyo ummadda u daneeyaan doonayaa dastuur diinta islaamka ku solaysan baan doonayaa ninka sameeye aniga waaye anig kooxda baaqa nabadda ee sanaca joogta ayaa heestaan qaaday dabeedna maanta aad baan ugu faraxsanahay shirka dastuurka looga hadlaayo ee ka furmay magaalada puntland khaasatan garawe aad iyo aad baan ufarxsanahan ka soo qayb gale leegu casumay siina lagu soo dhoweeyey walaalaha yaga reer puntland aad iyo aad eraboorka ilaa hadda aan kula hadlaayo soo dhoweynta sharafta leh waxaanu ku mahadinayaa madaxweyne faroole iyo madaxda wasaaradaha ee puntland iyo cuqaasha reer puntland iyo shicibka reer puntland sida walaaltinimada ku jirta inuu soo dhoweeyeen
adigoo mahadsan maxaad aragtay maadaama aad waddanka koob iyo labaatan sana ka maqnayd muuqaalka ku muuqday iyo waxyaabaha aad arkaysay iyo shirarkan iyo ilaa aad muqdisho ka soo degtay bal ka warran dareenkaaga iyo muuqaalkii aad arkaysay runtii muqdishoaan ku soo bilaabay saacad ayaan joogay eraboorkiioo isbedelay runtii magaalada gudaha uma galen runtii insha allah waan ku noqonayaa marka aad baa isbeddel ka muuqday eraboorka oo hadda loo bixiyey garoonka aadan cabdulle cismaan madaxweynihii ugu horreeyey soomaaliya allah u naxariistee iyo garawane weli ma imaanin waa marka ugu horraysa garawaan imaanaya bosaasaan imaan jiray oo kulul hadda waxaa iga muuqda isbeddel garawe nafteeda magaalo waxaad muday caasimad inay tahay oo weyn dowladahan ka nimid qaarkood ayayba oo afrika ah ayay la tartamaysaa baan leeyahay aad baan ula dhacay guryaha waaweyn ee nidaamsan ee ka dhisan garawe iyo horumarka ka muuqda
bal ka warran intii aad joogtay ammaanka puntland gaar ahaan garawe ayaad joogtay wallaahina waxaan arkay dariiq walba yacnii inay jekbunt ay joogaan aad iyo aad dad loo carbiyey amniga booliiska ama militariga ha ahaado ama booliis ha ahaado dariiqyada jooga oo yacnii waa sidaannu arki jirnay ee si ka wanaagsan baan meesha ku aragnay shirkan iminka aannu sugayno natiijadii ka soo bixi lahayd maxaad ka filaysaa waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala wax ummadda soomaaliyeed raalli ka ah dastuur cadaalad iyo horumar iyo ummaddoo dhan sim oo ku siman oo xaqoodii yacnii baxsha iyo dib u dhiska qaranka wax oo yacnii dib u dhiska qarinka ay maslaxad u tahay inaan ilaahay ka rajaynaya ka soo baxo shirkan insha allahu tacaala axmed waxaad ka qayb qaadanaysay fanka shirkan lagu madadaalinayey heese wadaniya oo qiiro badan oo madaxdii ka ilmaysiiyey iyo dadkii goobjoog ka ahaa ayaad shirka ka soo jeedisay wax ma noogu xusi kartaa heesahaas
runtii shirka waxaan ka qaaday furitaanka heesaan ugu soo talagalay haddaan erayadeeda waxyar kaaga sheego waxaan leeyahay marwooyin iyo mudan- mudanayaal madaxdeen iyo cuqaashayada meel kasta adduunyada marti sharafta inooga timi iyo inta maqan aan joogin mahad baan u tabinayaa waxaan leeyahay beedka labaad garawa waa magaaladeen maamuus soo dhowaynta wacan mabsuud baan ka nahayoo walaalo kala maarmin baan nahay meel ku wada dhasho inta mudane ee magaca weyn madasha maanta noo fadhiya mahad baan u tabinayaa markaas kadibna waxaan galayaa qodob yaroo ka hadlaya shirka shirkani roadmaabkani danihii bulshadeenniyo dastuur dalka loo dejiyo daryeel iyo cadaalad iyo daa'inkeen wuxuuna faray dooranow rasuulkeenna diinteenni ku solaysan baan dadkeenna haa diinteen ku solaysanoo dadkeenna ku diirsada daa'imow ilaahow ka yeel Een, hadalka ugu dambeeya ee gabagabada bal ka waran nolosha qurbaha iyo wadankii markaad aragtay intii aad wadanka joogsateen cunadii aad cunaysay ee freeshka ahayd iyo tii aad dibadaha aad ku- eh, maaragtay ku arki jirtay iyo bal ka waran een, dalka iyo dibadda mar horaan taas ka tirinni nin kasta dalkiisa hooyo wax ugu fiican ma jiraan abwaana badanna waa ka soo tiriyeen haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo annagana waa ka tirini runtii waxaa lihi dibad laguma faano iyo dhulaan aabbahaa degin marka runtii ayaa isbeddel markaan arkay cuntadan ku soo koray ku soo barbaaray ayaan ayaamahan ma quraacan jirin labaatan afar sac mar baan wax cuni jiray maanta markaan imid halkan saddex jeer ayaan wax cunaa wixii dhadhanka lahaa caanihii geela ah caanihii lo'da hilibkii fareeshka ah canjeeradii beerkii yacyacoodka ah wallaahi saddex jeeraan wax cunaa aad iyo aad ayaa dareenkaygu iyo farxad baa iga muuqata idinkana waa mahadsantihiin ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaanne walaalayaal waanayna sugayaa dalkii dib u dhisbay dib u dhis baa loo baahan yahay ogaada qurba joogta iyo wixii ma- dalka joogaba waa inaan ka talinaa sidii qaranka mar labaad dib aan ugu soo celinayn iyo midnimadiisa in la iskaashado ilaahay garabkaayna ha galo idinkana ilaahay garabkiina ha galo waad ku mahadsantihiin aad baad u mahadsantahay